maanta saaka saddex saac afar saac iyo bar waxaa ku geeriyooday magaalada marxuun la odhan jiray aweys cabdi nuur oo ku baxay xaaska gacantiisa gabar la odhan jiray farxiyo ismaaciil maxamed oo hadda ku jira gacanta ciidanka booliiska waxay ahayd xaaskiisii waxay shilkaasi ka dhacay xaafadda kambo ciidamadu way ka howlgaleen ciidanka booliiska oo hogaaminaya taliyaha saldhigu waa ka howlgaleen howlgal bacdigiis gacantaa lagu soo dhigay gacankudhiiglihii wax badan baa dadka shacabka ay saxaafaduna soo weydiinayeen haddana waxay ku jidhaa gacanta booliiska gabadhii gacan kudhiiglaha ahayd waxay ahaayeen famil isqaba oo dhaas xaaska afar caruuray u lahayd isku dhac bacdigeed ba arrintaasi dhacday toore bay ku dhufatay ninkaas saas ku dhintay dhagaxuun saaran yahay insha allah inaan xabaalaa rajeeraynaa halkan waxaa uga tacsiyeerayaa awalan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday aweys waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo caruurta iyo familkan ilaahay samir ha ka siiyo dadka shacabka oo reer karkaar oo qaraqadhood oo gacanta ka geystay qabashada gacankudhiiglahana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida wadajirka oo ay nagala shaqeeyeen qabashadii gabadha gacankudhiiglaha oo runtii gacan ballaaran naga siiyey qabashadeedii oo muddo kooban ciidamada kusoo qabteen marka insha allah waxaan rajeynaya hadduu allaydma iyadan inaan sharciga marsiirayno marxuumka meydkan insha allah inaan xabaalo shacabkana waxaa u sheegayaa mar kasta oo wax dhacaan sida ay noogala shaqaynayaan gacansiinta booliiska ay gacanta siirayaan waxaan rajeynaa insha allah inay gacanna siiyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinay